waxaa xaflad isugu jirtay shahaado guddoonsiin iyo mid dhiirigelin ah loo qabtay ardayda machadu ixsaan ee ku yaalo xaafadda township ee magaalada mandheera xafladdan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay ardayda macallimiin waalidiin iyo culummo ardayda machadka ayaa ugu horreyn soo bandhigay cilmiga ay barteen iyo madadaalo ay ugu tala galeen munaasabaddan allihii arraxmaani naxariista guud naxariista arraxiimi naxariista gaaraaneed naxariista qof allaahu aclam bimuraadihi alla ayaa garanaya waxa lagala joodo walqur-aana qur-aanka baan ku dhaarta buu alla leeyahay almajiidi sharafta leh يرث الزوج الربع بشرط واحد هو وجود فرع الوارث والد- والدليل قوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن مدرستي مدرستي أتيتك صغير من بيتنا بعيدا ولم أصحب كبير أنت أبي وأمي بعطفك جدير waalidiintii iyo culummadii lagu casuumay munaasabaddan ayaa bogaadiyey dadaalka macallimiinta iyo ardayda iyadoo culummada ay ku baaqeen in ardayda loogu dadaalo barashada diinta marka waxaan idin leeyahay ha la dadaalo ilmaha ha dadaaleen ha- wa- waalidiinta ha ku dadaaleen ilmihii subaxii maalintii sabti axad keli xana la siiyey sabti axadna waana la haystaaba mushkilada dhacda waxaa weeyaan diintii ee, mataqaanaa qiimaha leh ayaa la yidhi sabti axad kelix bara ilmaha sabtida axadna waana la haystaa sandhe ninkan waa sandhe taleleekan waa foonfoa la leeyahay waa ka maba imaadahayaan taasna waa dhibkeeda ayay leedahay Marka- dadaalno maraakiistaas hadda ee, diinta ee ku soo hartay aan ku dadaalno madaarista hala taageero dhismahooda hala taageero ee, way mahadsan yihiin waalidiinta ilmahan soo diray oo qarash ka bixinayay oo kusoo dadaalay ilaa hadda daba taagan macallimiinta waxbaraysa meesha u fadhiday ayagana waa mahadsan yihiin waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryahayaa madrasada alixsaan iyo maamulkeeda iyo ardadeedaba ilaahay inuu barakeeyo ayna noqdaan qudwa xasana limaa bacdahum in lagu daydo ayaguna inay ku dadaalaan ilaahayna u tala saarsan subxaanahu wa tacaala lianna cunuga madaaris markuu soo aaday wakhti baa loo xadiday hal saaci maa waa layidhi hal saaci bar baa maa layidhi cunugaa saddex saac socdo bilaahi calaykum cunug saddex saac sac imaaday macashar buu qaadanayaa meeqa casharoo dhaafi maku xisaabtantay cunugaa laba xise dhaafayso xisadii saddexaad uu soo galaya Xi- xilliga maxaa la jira xilkaas yaa iskalma waalidiinta iskalma mise macallimiinta iskale waa su'aal aan waalidiinta aan weydiinayo cunugii markuu imaado wuxuu ku leeyahay hooyaa wax ii dirtay hooyaasaan samay dhahday hooyaasaan i dhahday wallaahi arrinta hooyo hooyo way badatay madrasadu way ka badatay cunugii madrasada subaxi iskuul markuu aaday waan u labisnaa xilligii waa fiirinaa waqtigii waa la gaaraa maa socotido sabti axad waa laba maalin xilligaan leenahay labadaas maalin xoog lama saaro caruurtii macallimiintu wax way baraan way dayacan yihiin laakiin meel bay ka dayacan yihiin ugu dambayntii maamulaha machadu ixsaan macalin cabdiqaadir ayaa ka warbixiyey taariikhda machadka iyo qaybihiisa kala duwan madrasada magaceeda waa boorkaasi meesha ku qoran machadul ixsaan la yidhaahdo machadul ixsaan baa la yidhaahdaa Ee, madrasada xaafadan townshipka ah waa madrasadii ugu horreysay ee ugu horreysay ee meesha laga asaasay bay ahayd mu-asiskeedana salaam buu idiin soo diray waa sheekh cusmaan qof walbana waa wada yaqaanaa intaas marxalad ay ka kooban tahay saddex marxaladood ayay ka kooban tahay marxala ibtidaa'iya oo qeybta hoose ah oo afar galaas ah qeybta dhexaadka mutawasidada ah oo saddex galaas ah iyo qeybta sanawiga ah oo iyadana saddex galaas ah ayay madrasadu ka kooban tahay cunugaaga insha allahu tacaala waxa ama wuxuu akhrisanaya ama waxay akhrisanaysaa waa inaad ka warhaysaa oo aada la socotaa dhanka kitaabada insha allah cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera